الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل كل وراقي دميي waxaan yar jeclaysay bal kelimo inaan yar raaciyo kelimadna waxaan arkay inay ku yar munaasib tahay haddii alla idhaaho habeenkan sabtida insha allah oo casharka habeenka inoogu horeeya dadkuna iska wada fadhiyo si dadkii waraaqahan lahaana ay wada yimaadaan bal marka habeenkaasan haddii alla idhaaho kollay waraaqeena la qaybin doonaa ana waxoogaa kelimo ku tacalluqsan baan waxoogaa yar sheegi doonaa waqtiba yar baahantay markaan yar arka meelaha qaarkood bal saasaan insha allahu tacaala laakiin waraaquu iska dhan yihin magacyaduna way ku wada dhan yihin bismi illaahi araxmaani araxiim anigaan codkayga iska ilaalinay kitaabu luqadati luqadada kitaabkeedii weeye luqadadu kollay dhowr keli luqana waa inoo sheegaya waa luqadii ugu mashhuursanayd waa wixii adigu dee lumay ee la helo ama meelaha laga qaado taas baa luqado lagu magacaabaa waxaana lafdiga inta badan iyo alfaadaha la midka ah ee dee kelimadani ay leedahay waa wixii aan wax nool ahayn ama iyaga waxa nool dee daalla ayaa lagu magacaabaayo xagga luqada daallay u timaadaa wixii baadida ahaa weeye laakiin wixii lumay ee kaleen waxyawaanka ahayn ayaa luqado laba yidhaahaa waana luqada mashhuurka ah kollay luqad labaad buu soo naqlinayaayo barhkoodna kaba dhigeen inaanay dee adigu caamada un hadalkoo tahay walow ay qiyaaska waafaqsantaho luqda in halkaa qaafka aan imika ka fadxinayna la reebo luqda laba yidhaaho luqo saddexaadna way jirtaayo luqaada luqo afraadna sheekh wuu soo naqlinayaa nawowiyo laqad buu yidhi macnaa afartaa keli kelimaba ama afartaa laftiba waa waxaan la helayo ee dadka lumay ee la helayo taas baa lagu magacaabaa laba yidha kollay qolooyinkiina sharaxaysan oy uguba sugan tahay laakiin luqada afraad ee laqad uu kaba cabiray kollay dee qaamuuskiyana way kuba sugnaydee xaafid ibnu xajar oo iyaguna isna sooba naqliyey halkaa laqad uu kaba yidhi laqadatun ama laqdatun buu isagu yidhi waxaan usoo naqliyaa beyt ibnu malik uu afartan kelimo ama afartan luqay luqadadu leedahay ku nadmiyey ibnu malik maha alfiyad iyo taase waa luqaadka kelimadani ay leedahay ayuunbuu nadmiyey oo xaafid ibnu xajar baa markuu luqadooda belowgeeda ayuu kuba soo naqliyaa oo wuxuu yidhaha wuxuu yidhi luqadatun waluqdatun waluqada walaqdatun maa laaqidun qad laqada oo waxaa intaaba la yidhaha luqada iyo luqda iyo luqaada iyo bal ama laqadsan imaka sharaxa inoogaba sugan ama si usoo dhigtay beytkaastee laqadatun haddaan qaafka aan laba reebinba intuba wuxuu yihi maa laaqidun qad laqada waxa weeye ku laaqida waa ku wax qaaday wixii uu qaadee uu helo ayay luqaadkeedii tahay waa ibnu malik oo afarta kelimo isu geeye beydka xuruuftaa keliya uun de waa intan unbuu ka wada kooban yahay alfaadihiis oo dhammin bal marka waxa weye taas buu kitaabkeedii oo inoo bilaabmaya wuxuu muslim yidhi xadahanaa yaxya bnu yaxya atamiimiyu qaala قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سند كونك يزيد صحابي كورنا يا تابعي يا مولى المنبعث مويا انت كلوا إن إن نصار رقمي saxaabigana xataa dee waa kii casharkii ka ka horreeyeyba waa inoogu sugnaa zayd ibnu khaalid xadiidkii xagga shuhuudda oo kale aladii markaas yaziidkana xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa inuu nin reer madiine a yahay si isagu u dhigtana waa nin saduuq oo taabiciintii dhexe ka mida saduuq buu ka cabiraa laakiin xafiiftaha kaba cabire daraquni oo kale iyana uu tawsiiqiyeen bukhaari iyo muslimna way xujaysteen oo labadooduba xadiidkan way kaba wariyeen markaan eegno kitaabkeennan muslim xadiiskan buu ku leeyahay dee saddex goorna uu soo noqnoqon doonaa bukhaarina siduu xaafid ibnu xajar yidhaahaa xadiiskanunbuu ku leeyahay macnaa bukhaari iyo muslim xadiiskan mooye wax kale kuma laha muslim halkan unbuu kusoo celceliyey laakiin bukhaari dee siday caadadiisu ahayd xadiisku kitaabulcilmi buu ka soo bilaabay markaa oo dee luqadadii buu ku sugan yahay shurbi mawaadic kale meelo kala duwan oo kitaabka kaba mid ah oo kala fogfog buu xadiidku ku sugan yahay isagoo dee axkaamta ama waxyaalaha laga qaadanayo uun abwaab u dhigtay kala duwan intaa meeloodba waa xadiid keliyaoo soo noqnoqday una markaa bukhaarina xadiidkaasunbuu ku leeyahay walow meelo kala fog xadiidku uu ku sugan yahay wuxuu yihi markaa zayd ibnu khaalid jaa rajulu nin baa yimi ila nabiyi nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam fasa'alahu wuxuu weydiiyey can iluqadati waxaa la helayo ayuu weydiiyey waa wixii aan xayawaan ahayne ama lacag ha noqoto ama alaab kale haba noqotee cid ka dhacday ama ka luntee ruux helay faqaala waxaa xukunkoodiiyo iyo waxa laga yeelayo faqaala wuxuu uhi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh icrif waxaad aqoonsataa garataad aqoonsataa cifaasaha weelkeeda waa halkan ay kuba jirto waa cifaaskeedu waa weelkeedii wawikaase kiish hadday kuba jirto ka soo qaad ama weel kaleba wixii ay ku jirtay ee iyada wica iyo weel uba ahaa garo horta wuxuu yahay waa si hadhow kii runta sheegaya kale beenta sheegaya dadkii sheeganayay loo kala garto xoolihiisiina aanay ugu darsamin wawikaa ahaa xadhiggeedana bal hadday kiish tahay ama wax kale ay tahay xadhig gaafka kaga xidhan weeye kaasna garo waxyaalahaas uma carifa waxaad yaboohisaad sheeg sheegtaa sanatan sanad oo meelaha dadku ay isugu imanayaan halkii laga helayo meelihii kale dadku ay kuba kulmayeen ee inaad waxheshay sheeg sheeg maha dee inuu waxaan sheegayo dee ama lacag baan helay buu odhan ama wixii kaleba laakiin dee sifadii iyo tilmaantii iyo wixii ma sheegaye sanad adigu yaboohiyo meelaha kaba sheeg fain jaa hadduu yimaado saaxibuhaa ninkii lahaa uu yimaado saaxibkeeda ahaa jawaabtii shardigu way xadfan tahay halkanoo waan qadaraynaa fadfachaa ilayhi wey si oo gacanta ka geli ama faaddihaa ilayhi u gudo isagii oo sii dee kol haddii ninkii lahaa yimaado wailaa sanad markaad yaboohinaysay haddii aada saaxib cid sheegataba aada weydo fa sha'naka bihaa ay fafcal sha'naka bihaa macnaa waxaad ku samaysaa kollay sha'nakana ficil nasbiyaan u qadaranaynaaye sha'nigaaga iyo xaaladaada macnaa dee adigu iskaga intifaac weeye waxyaala intaa ka badanna riwaayaadka xadiidku waa muddaynala soconayaan baabkuba waa laba xadiisun waana baabkaa dheereen aragno laba xadiisun weeye ee xadiidkan hore ayaa duruqda badan leh markaa markaan qeyb yar isgaadhsiino ma wada dhammaynayna baan guud ahaan axkaamta yar eegaynaa inta dambena markaa waan sii wadi doonaa biidni illaahi tacaala marka waxyaalo ziyaadaha inoo iman iyo alfaado fa sha'naka biha ay falzam waxaad laasimtaa ama aada samaysaa sha'naka xaaladaada biha ujeeddadu kol hadday cidi sheegan weyday iskaga intifaac milki ee laakiin bal haba milkiyo ha ku intifaaco ha cunee maxaa xukunkeedu intaa dabadeed haddii cid sheeganaysa ama ciddii lahayd ay timaado uu yeelayaa xadiidka duruqdiisay inooguba imanaysaan qaala ninkii baa wuxuu yihi rasuulkii ilaahay su-aashaa hore weydiiyey fadaallatu lghanami waa taan idhi xayawaanka dee waxaa lagu magacaabayaa daalla lagu magacaabayaa daallo xayawaanka un mooye wixii kalee lumay ee la heleen xayawaan ahayn daallo lama odhanayo bal masalan taasba weeye dee jamcuna addawaallu buu noqon alhawaami iyo alhawaafi iyo alhawaamilla waxa weeyaan un waa iyadna xayawaanka baadida ah ee lumay taasba ayuunbaa intaba la yidhaha dawaallu waa la yidhaha alhawaami alhawaafi alhawaamil fadaalat lghanami manaa macnuhuna maxay tahay fadaalatu ay maa xukmuhaa dheh oo dee ina waad si jumladu inoogu buuxsanto adhiga baadidiisa maa xukmuhaa xukumkeedu muxuu yahay maxaa laga yeelayaa adhigii haddii neef adhi ama wax ka badanba ruuxu oo baadiya uu arko qaala markaa rasuulkii ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laka e hiya macnaa waxyaalaha adhigii neefkii ama wixii kaba badnaaba laka aduu kuu sugnaaday oo haddii aada qaaddo cid sheegatana markaad yaboohiso aada weydo dee adigaa iska yeelan aw liakhiika ama walaalkaabuu u sugnaaday walaalkaa uu ka acamsan yahay kii lahaayo ujeeddadu adigu haddaanad qaadin ruux kale oo helay ama kii lahaa ah ama ruux kale oo dee isaguna dee kaa helay ah ayaa yeelan aw lidi'bi ama yey bay u sugnaatay ujeeddadu waa xoolo ama adhigi dee waa kaasoo bahalaha kuwoodii yaryaraano waa kuwan cunaya in dacwadii baa cunayso wixii ka weynaa baa cunayo bal wax ka yar baa cunaya marka waa xayawaan haddaan la qaadin dayacmaya oo ama aduu kuu sugnaaday ama walaalkaa ha lahaado kii lahaa ama ruux kaloo helay haddii kalena yey ama xageygu waa wixii sibaacdii un baa loogaba jeedaa bahalihii cunayy un baa loogaba jeeda ayuu u sugnaaday oo waa waxaa dayacmaya haka tegin weeye qaad qaala ninkii baa wuxuu yidhi fadaalat libili maa xukmuha wey geela baadidiisa xukunkiisu muxuu yahay maxaan ka yee laga yeelayaa geeliina qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh maa laka waxaa kuu sugnaaday muxuu iyo walaha adiga iyaga oo adiyo geela maxaa idinkala galay maxaa kuuba geynaya oo maxaa kuu sugnaaday adiga iyo walahaa iyaga oo waxa iskin geynayaa muxuu yahay faraa ka qaad weeye macaha maceeda waxa ah siqaa'uhaa waa sibraarkeedii ama qarbadkeedii waa coloosheedan weyne dee biyaha mar hadday hagaag u cabto ayaamo dhan ay ku qadayso oo taas ay u adkayso insaharaadkii taas baa siquya waa kirshigeedii waxidaauhaa kabaheediio ujeeddadu dee markaa ay meelaha biyaha ku aroorto hadday mar biyo cabto mudday ka qadaysaa ay haraadkii u adkaysanaysaa akhfaafteedan ballaadhanee socod aan u dhibahaynee meeshay doonto ay ku maraysana oo cagaheediina maceeda ayuu yahay taridu way arooreysaa oo almaa biyihii way ku arooreysaa wa ta'kulu shajara geedkiina xataa haba dheeraadee luqunteedan dheer bay ku gaadhaysaayo geedkiina way daaqaysaa way cunaysaa geed kalena xayawaankii hore looga baqanayay ama bahadihii looga baqanayey adhiga kuwooda yaryar dee kaa weyn mooyaane waxii waaweyn mooye sikaaru sibaacna waa taa iska celinayso sikaaru sibaac iyadii ma haweysanayaan ama maba cunayaan kaastaa daraaddeed faraa ka qaad weeye dachaa xataa yalqaahaa rabbuhaa ilaa ruuxii lahaa la kulmayo iska daa faraa ka qaad taas buu ihi bal xadiidka duruqdiisa hore ayaynu isya raacinaynaa dee laqbadaan marka hore laqbaynaynaa qaala yaxya yaxya wuxuu yidhi waa yaxya bnu yaxya tamiimi waa ninka imaamka dee kitaabka biraguistiila imaka inala socday isagoo maalik wax ka warinaya axsibu waxaan u malayn qara'tu inaan aqriyey macnaha qara'tu ay calaa maalikin weeye ine markii horeba qara'tu calaa maalikin weeye bune waa ay calaa maalikin w inaan maalik ku dul aqriyey xifaasahaa lafdigaas waan u malaynayaa bal kolley waxa uu yahay waan yar sharaxnay laakiin sharaxu intaa kuma dhamma waa inoo dambeeyaaye waa shaki baa lafdigaa ka galay dee lafdigu axaadiisa kale iyo riwaayad kalena way noogu sugan yihin waxadaanaa yaxya bnu yaya yaxya bnu ayuba waquطaybatu wabnu xujrin qaala bnu xujrin akhbaranaa waqaala alaakharaani xadaanaa ismaaciilu macnaa saddexan sheekhe muslim xadiidka muslim waa ka wada wariyey oo waa ka wada maqlay iyaguna sheekh keliyay wada leeyihiin siiqadeedii xagga marka la eego siiqadan siiqal adaa kaba miday ku kala duwan yihiinoo cali bnu xujri isagoo akhbaranaa ismaaciil buu yidhi labada kalena xadaanaa bay yidhaaheen xadaanaa ismaaciil wahuwa bnu jacfarin ismaaciilkana waa ismaaciil ibnu jacfar ibnu abi kasiir weeye عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني inta dambe waa intii aynu soo aragno imaam maalik ba rabiicatu ra'yi waa imaamkii loo yaqaanay eh ayuu ka warinayay markaa ismaaciil ibnu jacfarna imaam maalik buu la simanyaho rabiicuu ka warinayaa rabiica cid xadiidka la wadaagsatay oo yaziid la waris kala warisayna waa inoo dambeeyaan wuxuu yihi markaas zayd ibnu khaalid ana rajula nin baa sa'ala weydiiyey rasuul allahi sala allahu calayh wasalam waa nin magaciisa walow dee magacyo kala duwan ay sheeg sheegeen laakiin wax cad maaha waxa ay sheeg sheegeenoo bal nin baa sa-aashan weydiiye suurtagal reermiyi inuu ahaa sa'ala rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam can luqadati luqadadii oo waxyaalaha aan xayawaanka ahayn ee la helayo iyagoo cid kale ka lum dee ay lumay oo ama dee ayaa la weydiiyey faqaala wuxuu yihi carifaa sanatan waxyaalaha sanad sheeg sheeg oo meelaha dadku ay isugu imanayaan ka sheeg oo dee caddeesi loo ogaado oo laysu gaadhsiiyo ciddii lahayd markaas ay kugu timaado uma waa tacriifka dabadeed waa intii aada yaboohisay ad sheegaysay dabadeed icrif waxaad garataa hagaag u dambisaa weeye wika ahaa xadhiggeeda ay afka kagaba xidhanta afka afkeeda kuba xidhan kiishkiyo wixii lamidkaa wa xifaasaha weelkeeda ay kuba jirto aqoonso kollay aqoonsiga halkana laba arrimood dee tiradeed iyo waxyaalaha jinsigeedna waa aqoonsan xagga tiradna way inoo dambaysaa haddii wa waxa ay tahay laba faa'iiday leedaho mid weeyaane dee ruuxii runta sheegayey iyo kii beenta sheegaya markuu wax maqlay uun damac galay buu ku kala garanayaa taas gees kalena dee maalkiisii buu marka hadduu cid sheegato waaye ku dhex daraya arrinkuna maaha uun haba milkiyo sanadaa tacriifkaa dabadeede ruuxii lahaa inay sidaa xaqiisu kagaba hadhayo kol haddii sanad la waayo ruuxu milkiyu iskaba cunay hadduu sanada dabadeed yimaado inaanu waxba yeelanayn arrinku maaha wixiisii waa yeelanaya sida inoo dambaysa markaasi xoolihiisiina aanay ugaga dee bal matalan ugaba garto gees kalena ciddii sheeganaysay uu dee u garto kii runta sheegaya kii kale beenta sheegaya u kala sooca ayaa la yidhi waxaan aqoonso uma istanfiq bihaa istanfiq macnaa infiqun wey nafaqa iyo nafta adiga iska cun weeya iska intibtaac sanada adaa tacriifisay bal xadiidku isagoo weli inoo socda oo axkaamtii ay inoo yar dambayso laba riwaayaan imaka haynaa riwaayadii aan soo dhammayniyo tan aan dhexda kaga jirno tii malika can rabiica maxaan soo aragnay icrif xifaasaha wa wikaaha uma carifaa sanata horta markaad hesho halkay ku jirto iyo waxaa afka kaga xidhan iyo waxaa garo aqoonso dabadeedna tacriif oo sheeg sheeg oo yabohyo meelaha ka sheeg sheeg waa mid eg riwaayada ismaaciil ibn abi ibnu jacfar can rabiicana maxaa inoogu sugan carifaa sanatan sanad horta tacriif uma acrif wikaaha wacifaasaha inta tacriifisay dabadeed waa sanadii markay dhammaatay waa markan uu doonayo inuu qaato wixii uu doonayo markaa garo wika ahaa wacifaasahaa labada xadiisna waa xadiis keliya uun iyo duruqdii bay adigu tahay marka in kolley halkan dee barhkood waxay leeyihiin sumadani macnaa wow weeye haddaan bimacna alwaaw kaba dhigno labada riwaayo wax iskhilaafoo jiraa ma jirto wowdu dee mudlaquljamci bay ahayde tartiib may faa'iideynahayn tartiib may faa'iideynahayn laakiin haddii aan sidan kuba dayno kolley dee garashada iyo aqoonsiga waxaan tiradiisii iyo wixiisii iyo bal sifaadkiisii iyo jinsigiisii u aqoonsanayo kolley tacriifka way ka horeyn oo tacriifka way ka horeyn oo dee markaa tacriifka uu bilaabo ciddii u imanaysay buu isagii ku garanaya inuu run sheegayo inaanu run sheegayn wixiisiina uu kagaba ilaalinaya waxay leeyihiin laba macrifa meeshii jira oo xadiidka midi waa aqoonsiga marka ugu horeyse uu qaado taasoo dee tacriifkii baa raacaya haddana tacriifku markuu dhammaado ee wixii haddana ruuxa milkigiisii muu wada suurin inkastaba ha loo fasaxa isagii ammaano wax ku aweeyo hadday cidi sheegan weydana saa uu iskaga yeelanayo haddii xataa toban sanood dabadood haba noqotee ruux sheeganaya yimaadana wixii waa u magdhabayaaye waa tacriifkii dabadeed iyo markaa uu doonayo inuu milkiyana ama uu iskaga intifaacana waa iyadana dee bal waa dambin hadhow inuu hagaag u dabdiyo oo uu taasna aqoonsado bal waa siday bal masalan halkan ay yidhaaheen oo imaam nawowiya raximah llahu tacaala halkan uu soo qaadayo haddii aan idhaahno in dee kollayna in macrifadu way horeynaysaa tacriifkii way kaba horeynaysaa tanna waa taakiid riwaayada riwaayaadka kale o dhanna waxay nooguba iman doonaa tacriifku imee macrifadu inay horeyso ee waa riwaayadan imakaan hayno ayaa ebel markaa waxay odhanayaan laba macrifo ayuu noqonayaa ma'muur ku yahay macrifada hore oo waa bacda aliltiqaaq iyo macrifadan dambe oo ah bacda tacriif oo ah dee markaa uu doonayo inuu milkiyo ama uu doonayo inuu wadeeca ahaanu wixii ammaano u haya labada xaalaba wixii inuu dabdiyon fain jaa rabuha eeg istanfiq biha waa loo fasaxay eeg nafaqe iyo naftaadii kuba nafaqe wey iskaga intitaac kulhaa lafdi bay kuba timi istamtic biha way kuba timi alfaade iskaadu macno keliya wada leeyihinuun laakiin fain jaa hadduu yimaado rabuha kii lahaa waa ruuxii lahaa uu yimaado yowma min addahr waa waqti un uu yimaado faaddiha ilayhi u gudo oo dee si wixii adugu faraa ka geli faqaala wuxuu uhi yaa rasuul اllahi ninkii baa rasuulki ilaahi fadaalat اlganami adhiga baadidiisa xukumkeedu muxuu yahay qaala khuda ha ka tegin weeye qaad waayo waa xayawaankaas dee in waxa weeyaan bahalii yaryaraaba ay dilayaan ee cunayaan ee bal markaa dayacan fainamaa hiya laka wuxuun baabay neefkii adhi ahaayeed markaas dee daalada ahaa wuxuu u sugnaaday adiga haddaad cid sheegataba weydo aw liakhika walaalka ama kii lahaayoo hela ha noqoto ama ruux kaloo qaaday haba noqoto aw lidibi yey marka oo haddaad qaadi weydo dee yey bay halisu tahay ama bahalihii dee xayawaanka sibaacdii cunaysay un qaale wuxu uhi yaa rasuul allahi fadaalat libili geela baadidiisa maxaa maa xukmuha xukumkeedu muxuu yahay qaala wuxuu ihi zayd faqadiba rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam xata xmarat u cadhooday ilaa ay casaatay wajnatahu labadiisii dhafoore oo xidhabadnada ka sarreeya wajna lagu magacaaba ow ixmara weju ama wejigiisiba uu guduutay cadho daraaddeed oo uu casaaday uma qaala wuxuu yihi maa laka walaha adiga maxaa kuu sugnaaday iyo walilibil ama lidaalat اlibil faraa ka qaad weeye macaha maceeda waxa ah xidaa'uhaa kabaheedii way wadataa wa siqaa'uhaa qarbadkeediina way sidataa oo caloosheedan iyo akhfaafteedan weeye ay mee in meeshay doonto gaadhi karto iyo in badanna socon karto iyo dee markaa ay hagaag mar u cabto inay muddo u adkaysanaysa haraadkii biyi muddo kaba qadayso xataa yalqaaha rabbuhaa ilaa ninkii lahaa la kulmayo bal laba riwaayaan yar raacinaya markaa dabadeed baynu waxa weeye aan xadiidka in yar ku yar joogsan doonaa markaan gaadhno uun adugu bal horta laba dariiqna waa raacin si ay noo yar dhadhowaado وxadثnي abu الظاhiri qال أخbarnي cabdاللahi بن وهبi qال أخbarnي سfyاn الthawriي وmalik بن أنس وcمr بن الxاariث وغayrهm cabdاللahi بن وhb ba wuxuu leeyahay سfyاn الthawrي malik بن أنس imam dar الهiجrة cمr بن الxاariث oo in badan aynu soo aragnay isagoo ibn wahbi ka wariyo nin isna faqihayo o ragga la siman iyagaba ha ka geeri horeeyay iyagabe iyo وغayrهm cid kaloonu magacaabin waa suurtagal ibnulahyaca inuu yahay oo dee waxa weeyaan tan ninkan aanu isagu halkan leeya وغayrهm ayaa ii waramay oo waxay iigu warameen ana رabيcaةa بن abi cabdالرaحman رabيcaة الra'ي abu cabdiلرaحman kana faruq baa magaciisa la odhanayo oo nin dee bal markaasi kolley mawaalidii kaba mid ah ayaa xadaثahum raggaa u waramay bhada اxadiiثi bhada اisnaadi waa isnaadkiisio isaguna يزيد mولى مبعث عن زaيد taasuu kaba warinayo مثل xadيiثi malikn xadiiثkii malikaynu kaba soo baxnay mid laba mida غayra أنahu زaad wuxuu ziyaadiyey isagu oo waxa weeyaan iyada halkan dee cabdاللahi بن وهبي qolooyinkanuu kaba wariyey رaبيcaة بن aبي حman baana iyaga u waramay riwaayadii imaam malik waan soo aragnay laakiin halkan wuxuu ku ziyaadiyey riwaayada uu qolooyinkan iyaga ay kaba warinayeen wuxuu ziyaadiyey annahu zaada qaala wuxuu yihi zayd ataa rajulu rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam wa ana macahu intan rasuulkii ilaahay baa nin baa u yimi anigoo la jooga zayd baa leh fasa'alahu cani luqadati luqadadii ayuu weydiiyey qaala cabdullaahi bn wahbin baa wuxuu yihi waqaala camru fi lxadiidi isagoo camr bn xaarisa oo raggaa iyo imaamiyadaas isagu la socday sidaa imaka aan soo aragnay baa isagu riwaayadiisa wuxuu ku yidhi faidaa lam ya'ti lahaa daalibun fastanfiqa markaad sanno tacriifiso cid dalbaysa cid sheeganaysa haddaanay u iman oonad helin cid sheeganaysa fastanfiqa waya infiqa calaa nafsiga naftaada ku nafaqeeyo iskaga istimtaac وxdثnي أحمد بن عثمان بن حكيم بن حكيم الأودي قال xdثnا خالد بن مخلد قال xdثnي سليمان وهو بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال أنه قال سمعت زيد بن خالد الجهني يقول أتى رجل nin baa yimi رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فذkر نحو xdيث إسماعيل بن جعفر سليمان بن بلال xadiidkii maalik uu horeeyey qorooyinkan saddexda ee maalik kuma jiraan xadiidkooda waa inoo dambeeyey laakiin isaga waa ixaaleeyey uun xadiidka ismaaciil ibnu jacfar aynu riwaayadiisa talabaada inaynu kaba soo baxnay mid laba mid ah ayuu sulaymaan ibnu bilaal uu imaka dee khaalid ibnu makhlad ugu markaas uu sheegay isagoo rabiico ka warinaya markaas muxuu yidhi kayra annahu qaala wuxuu yidhi فاxmاra wجهu وjabinu halkii aynu markaa riwaayadiisa ku soo aragnay faqadiba rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم xatى اxmarat wajnatahu amase اxmara wجهu ee shakiga ahayd ayaa halkan maxaa ku sugnaa faxmaara waa casaaday oo wجhu wejigiisii iyo wajabinu waa cadho daraaddeed buu midabkiiba isbedelay waqadiba وزاaد baعda qowlihi ثuma cariفa sanatan markuu cariفa sanatan yidhina wuxuu ziyaadiyey intaa dabadeed fain lam yaji saaxibuhaa saaxibkii lahaa haddii aanay iman muddadaa marka tacriifinayso kaanad wadiicatan cindaka ammaanay agtaada ku noqonaysaa oo dee wixii ammaane ahaana hadduu sidiisa taraf ugu yimaado lama magdhabi jirin ammaana dee ruuxuna waa kala dooran karaayo inuu iska hayo ammaano un uu ahaato uu hayo uun iyo inuu iskaba milkiyo ee laakiin markaa uu milkiyana xukumkii wadiicadii iyo tan meeshii ma harayo waa taa aynu soo maray haddii uu saaxibkeeda waanay inoo dambaysaaye ee haddii uu yimaado fain jaa rabbaha faaddiha ilayhi waa sidii ammaanadii oo kale ammaanada ruuxa l laba siin jiray wixii walow uu milkiyey haddii aanay cid sheegatay jirin khalaas wii wixiisii bay noqdeen laakiin haddii isagoo milkiye oo ku intifaacay cid damboo sheeganaysa la helo iyada markaa wixii uu magdhabaya wayo haddii wuxuu joogana uu siin haddii kalena bedelkeedii buu siin taas baana imanka wadiicadan ay tahy fain lam yaji saaxibuhaa kaanat waxay noqonaysaa wadiicatan wadiicay noqon cindaka adiga agtaada ay kuba noqon bal xadiidka kolley alfaado weli way noo dambeeyaan in yar baan ku yar joogsanayna walow ay dee waxyaalo ziyaado inoo fasiri doonaana ay iman doonaane ta lafdiga cifaas waxaan ku fasirnay inuu yahay weelkii uu yahay macna hadduu waxani jildi yahay ama maro yahay sida kiishkii oo kale ama wax kaleba yahay cifaas waa la odhanayaayo min alcafsi cafsiguna sanyi buu aha ama wax la laabo dee kiishkiiyo wixii waa wax laabmaya bal taas cifaas waa la yidhaayo waa nafaqadii iyo lacagtii iyo wixii laba midkaa wixii ay ku dhex jireen cifaas uu yidhaa waa la yidhaah wax kaloo cifaas lagu idlaaqaana luqada waa jiraayo quraaradaha oo kale ama qaaruurada ee afkooda waxaan lagu juqaalaye la dhex gelinaye ama qori ha noqoto ama waxe imika daboollo adag iyo waa tan loo sameeye si aanay wixii u daadan lagu juqaalaye meeshan afkiisan dhuuban la gelinayana kaas simaan bay yidhaahaan xaggii luqada wixii khirqo ama maro ah ee intan afka iyadoo hadda la juqaalay inta afka un lagaga xidhayana inta afka lagaga xidhayana iyada nafteedana cifaas waa la yidhah o markaa cifaaskii labuu noqon weelkiisi guudba ama wixii kiishkii shadadii wixii cifaaskii kaasuu noqon quraaradaha iyo waxyaalaha lamidkaa afka haddii wax lagaga xidho oo kale ama la taas waxay noqon cifaas waa la yidhaah ama waxaa afka laba gelinaye lagu juqaalaya taas oo kale kaa isaga siman bay ku magacaabaan dee kollayna waxa ujeeddadu ay tahay uun shaygan tiradiisii meeshii uu kuba jiray wixii kale calaamaadkiisa inuu dabdiyo oo inuu hagaag u dabdiyo si kii sifaynaye sheegayay inay markaas uu u garto maka dee inuu run sheegayo inuu been sheegayo uba garto maalkiisiina wuxuu ka dabdiyey oo uu garanayo sifaadkii iyo calaamaadkii oon maalkiisii dee ishtibaaanu kaba iman aanu kaba darsamin taas bay arrintu tahay xagga bal matalan laftii baa soo yar noqnoqday xataa yalqaaha rabuha iyo in jaa rabuha iyo waxaanayn bal iyada laftigaasna dee inooguba sugan way banaan tahay oo dee xadiidkii waatan inooguba soo noqnoqonaysa meelo kalena way inoogu sugan tahay in xoolihii iyo alaabtii iyo bal xayawaankii imika xayawaan baa meesha inooguma sugane in kelimadan iyadoo loo jeeda maarigii kii lahaa loo jeeda ama saaxibkeedii rabbi lagaba cabiro rablmaal rablmaashiya iyo bal matalan taas waana tan iyada xadiidkan inooguma soo noqnoqotay culimada qaarkood baa waxaa laga soo naqliyaa wixii aan ruux lahayn se aqal oo kale iyo waxaa rabudaariyo waa la odrhanayaa wuxuu hadduu naf leeyahay sida xayawaankii oo kale inaan dee rabbulmaashiya iyo rabtaas aan la odran barhkood baa lagaba soo naqliye laakiin xadiidkan iyadoo rasuulkii ilaahay yidhi ayaaba inooguma sugantao markaa qowlkaa culimada ee waa hadalkood uun ama waa ciddii saa tidhi imaam nawowine halkan wuxuu kaba cabirayaa taasi inay kalad tahay wy qolooyinkiina sharaxaysana wa fii xadiidi cumara waadkil raba suraymati walqunayma lafdiga surayma maaha lafdi qalade wuxuba dee yar kolka baa dhici karta ruuxu inay hore macnaheeda uheli waaye waa dee sirma oo adigu malaha iyuu mustaqarkeedii yahay waa halaha yar iyo ama inta yar ee kooban ee xoolaha kaba mida taas baa suraymo lagu magacaaba alqunaymana waa tasqiirkii qanam waa ariga yar xaynta yarkii lahaa suraymana waa halaha yar bay noqonaysaa in yaroo halaakii lahaa kollay geridadna waxaa dhici karta maxaa looga jeedaa dee inay hadalkii muu soo dhigane sheekuna inay taasi wax macruufa cinda ahlicilmi ay tahay oo ay garanayaan unbuu isagii ku daysay ciddii laakiin aan taa garanayni way isku taagaysaaye macnaa meel xima ah ama seeraa jirtay kollay wuxuu u seerayna cumar ibnulkhadaab waqtigiisii geelan sekada loo soo guraya iyo taas baaba uu seeray oo dee muddo inta la qaybinayo kuba jiri jirtay dadka kale looma ogolayn ciddii mas-uulka ka ahayd buu la hadlayayoo markaasaa wuxuu lahaa seerahaasoo kale ninka in yaroo halaa-a wata ama ari yar haw diidin waayo xoolihiisuba waa intaasoo maanta intaa haddii dhulkuba ou abaariyo halkaasun ay daaq leedo looba diido inta ay kaba baxdaan uu idul imanaya oo dee taas laakiin raggaa geela badan iyo waxyaalahaas iyada taas haw fasixin buu lahaayo dee waxaaba la socotay hadalka ina cafaan iyo cusmaan buu sheegaya ibnu cawf iyo raggaa iyaga xoolahooda yaanay soo geli waa raggii waaweynaa xoolaha halka imaka waktigeenan ninkii dee bal jaanibkaas xoog lahu isagu haddana manaaficda kale iyo masaalixda dadka uga dheereeyo kii miskiinkaa lagaba riixo ayuu lahaa ragga haw fasixinoo haddii geelaasi ka baxo xoolo kale leeyihin oy u laabayaan laakiin kan xayntaa yardhi ama geelaa yardhi hadday intaasi ka baxda anugu dul dul imanaya de anigiibaa ka mas-uul noqonaya laakiin ina cafaan iyo kuwa ina cawf iyo raggaa iga ilaali buu lahaa xoolahood iyaani gelin halkaas ama geelooda rab markaa raba suraymati walqunayma intan waxaan uga jeedan si anay isugu kin joogsan bal taaba weeye bal in kolley xadiidka waxyaalo kalena way inoo soo socdaane maxaa inoo sugan imika horta wixii iyada luqada ahaa ee la helay bal in ruuxii qaaday waajib ay ku tahay inuu tacriifiyo sanad kolley culimaduna halkan tafsiil bay geliyaanoo wuxuu hadduu wax yar yahay qiimo saasa aan lahayn oo ruuxa leh uu markuu maalin iyo laba xataa hadduu doondoono uu iska iloobayo uu ka jeedsanayo marka dambe aanu doondoonahayn iyada markaa kollay tacriif sanadeed looma baahno yidhaahaan wuxuuna hadduu wax weliba sii taafiha yahayna tacriifka uma baahno oo ruux xaba timira meelahan ka helay masjid kuba dhacday ama toban faranoo masjid kuba dhacay oo kale in la sheeg sheego la yidhaha toban faran iyay ka lumeen iyo taas iyo taas ee wixiina ruuxay ka luntay mama doondoonayo oo iyada taa ma ahay ee laakiin waa wixii qiimalo taasna waxay culimadu u daliishadaan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka saxiixa inooguba sugan ayaa wuxuu sheegay inuu helayo xabad timir oo dhulka kuba dhacsan markaa wuxuu yidhi haddaanan ka baqanayn inay sadaqo tahay waan cuni lahaa eeg tacriif ma sheegin iyo waxyaalo muxuu uga jeed uga joogsaday ee rasuulka ilaahay sadaqadu umay banaanayn waaba intaasoy timirta intii sadaqada tahay isagana umay banaanayn laakiin haddaan taa ka baqanayn rasuulka ilaahay muxuu yihi laakaltuha ma tacriif marka wixii saas ah ee yar aan qiimaha lahayni iyada horta tacriif uma baahnaan wixii bal intaa ka yaroon ee dhici karta ruuxa inuu dee weli uu muddo yar daydayo iyada taasna kolley dee waxa la eegi un inta laisleeyahay ruuxii lahaa qalbigiisay kuma jirtaayo waa doondoonayaa baa leegiya bal wixii roonaa sanad baa la tacriifin tacriifkuna waxaba kale maaha waa in la sheeg sheego oo masa masaajida kelinkeeda gudaheeda lagama yaboohinayo ee meelaha dee kadimadii iyo suuqyadii iyo meelihii kale ay dadku isugu imanayaan ruuxu inuu ka sheego idhah wax baan helay un lacag baan helay ama wax baan helay bal markaas ruuxii lahaana ha soo doondoonto dee bal matalan taas waxaana idhaahaan dee kolley maaha inuu waqtigii oo dhan sanadaa lagu dhameeyo ee marka hore ee weli ruuxi uu daydaeye daydaygu uu cusub yahay maalintii hadduu labada gelin midba mar sheego meelo ka sheego in taas way noqon marka muddo la joogana maalintiiba mar haddana toddobaadkii mar bishii mar adigu calaqal wixii waa inaan wax la iloobay si aanay u noqon had iyo goor la xusuusnaado un ee maaha inuu mar kastaba sheegayo maantana waa tan wasaa'il inoo soo korodhay ay jirto jaraa'id lagu qori karo idaacad laga sheegi karo bal waxyaalahaasaba jireen bal muhimku waxa weeyaan un tacriifkaas si aan loo iloobin uun xusuustii ay u jirto in wax lahayo dadku ay isu gaadhsiiyaan in la tacriifiyo shardi maaha in dee maalin kastaba uu sheego taasi iyadu shardi maaho waa xagga tacriifka xadiidka ta inoogu suganna sanadii isagii muu qarin eeg muu qarin waa dhameeyey oo tacriifkeedii wuu dhameeyey cid sheegatuu waayey xadiidkan duruqdiisaba waxaa inooga sugan ruuxii inuu leeyahay eeg uu leeyahay waajib bay ku tahy malihin waxaa u banaan uu leeyahay inuu wixii iska qaata isaga inuu iska qaata waa leeyahay macnaa iskaga tasarufo xoolihiisii oo kale iyo kasabkiisii kale uu kala mid dhigo bal taa haba lahaado ee laakiin mid baa jirta isagoo yeeshay oo intifaacay ku intifaacay haddii cid doonaysa la helo sanad dabadeed laba sanadood saddex sanadood intay doontaba haba qaadatee iyada markaa ruuxii lahaa wixii gacantuu ka gelinayaa ama bedelkiisii ama isagii haddaanu ruuxu iska dayn dayn hadduu iska daayo dee isaga waa leeyahay laakiin haddaanu iska dayn wixii waa bixinayaa oo ruuxii lahaa uu siinaya taasna axaadiista inooguma sugan tahay xagga marka la eego san in ruuxu hadduu tilmaantiisii garto in loo dhiibayo inaan loo dhiibeyn kolley axaadiisani waa sida inooguma sugan xadiidka xamaad ibnu salamana waa inoo dambeeya kol hadduu sifaadkeedii garto ee wax cad inuu isagu ruuxii lahaa yahay oo waa la siinayaa shaaficiyadii xanafiyadii iyabaa waxay idhaahaan bayina caddayn baa lagu siinayaaye laakiin hadduu inuu run sheegayo umaleeya waa siin karaaye laakiin laazim kuma ahe si axaadiista ee waxaa inooguma sugan ama dee kolley qowlka labada madhaboode kale ayaa halkan raajixa sababtuna dee xadiis inoo soo socda ayaaba caddaynaya oo taasi ay kuma sugantao waana umuuraha waxyaalaha loogama jeedo xagga marka la eego baallada ingeela ee xadiidka waxaa inooguma sugan rasuulku waana ka cadhooday habeenkii dhaweyday aynu soo haynay ama casharkiikan ka horreeye ruuxu inaanu xukumin isagoo wax cadhaysan laba aanu kala xukuminna waa ti alayn xadiid baa inoo soo socda rasuulkii ilaahay qodobkii iyo ridihiisu isku mid may hayno waa kan isagoo cadhooday haddana xukumkan sheegay ama fatwadan sheegay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dadka kale iyagu la mid maaho waa taas loo diidayo dee iyaga waxbaa isbedeli karo rasuulka ilaahay lahilanmaa inaan xukumaanba ama taas loo diidayo saynu soo maro halkan dadku kulaba mid ma aha ee rasuulka ilaahay xukunkiisana waa kaa furaye bal waxa weeyaan un iyagi kol haddii bal matalan haddii sidaa lagu daayo waktigaasna khaasatan waktigan ee rasuulka ilaahay la joogay dhulkuna ammaan buu ahaa khiyaabo badan oo dadka ka dhacaysana may jirin uxunta iska kaxaysan dee iskaba dhaqanayay ama meelaha ka iibsanayana waa yaraayo dee intii dadkuna islaamay bay ahaydba oo jaanibkaas ba aamin loogama ahaa in dee bahali yaryaraana waa tan iskaba celinaysa sifadan kale rasuulka ilaahay sheegay inuu kabaheedii iyo sibraarkeedina ay wadata ay nooguma sugan tahay bal haddii dee amni iyo waxyaalahaasi ay jiraan oo loo aamin yahay oo lagaba baqanahayn xukunkeedu tan weeye laakiin haddii dee ay badnaato dadka khiyaamada iyo tuugadu ay badnaato oo neefkii ninkii lahaa si u helaa ay adkaanaysa cid ay iska qalanaysa ama iskaba kaxaysanayso iyada marka caynkaasa waa loo kaxaynoo waa loo hayn muwadaca sida kuma sugana waqtigii cumar oo kale geelaa baadidii dee intuu geelal badan noqday oo meelahaasun isagu hal ku dhaldhala oo labcidna may soo hoysan jirin oo markii dambe cusmaan baa adigu ururiyey oo deeta dibba wixii wixii dee inta la dabdiyo la tacriifiyo haddii la doono la iibinayo ruuxiila hadduu yimaadana wixii baa la siinayo iyadoo waktigaa hore laakiin geel badan bay noqdeen baa la yidhaha waqtigii cumar oo tatanaajaj meelaha iyadu iska taranta isku dhaldhashon cidno soo xaraysan oo dee logamana baqanayn markaa in dad ay iska kaxaystaan ama ay xadaan ama meelaha ay ku qashaan loogama baqanayn lakiin haddii cabsi ay jirto khiyaamadu ay badan tahay dee basi kuma sugna ciddii lahayd bal ciddii u ilaalinaysa aaminka ahayd inay u ilaaliso bal taas bay tahay waxyaala kalena weli waa inoo dambeeya xadaثna cbdاللahi بn mسلمة بn qacnab qal xadaثna سlayman yعni بn بlal عan yaحya بn سacيid عan يزيd mولى المنbعث أنه samca زayd بn khalid الجhani بn khalid الجuhaniya صaaxiba rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم yaqul bal xadiidku waa kii un alfaadun bay noo soo yar kordhi doona lakiin imanka رabيcaة بn cabdالرaحman hal meeshii uu ka baxay eeg maxaa soo galay yaxya bnu saciid alansaari baa ka warinaya yaziid mawla lmunbacid halkaasaa sanadka inoo cusub oo imaamkii yaxya bnu saciid alansaari ee daabitka mutqinka ahaa ayaa rabicatu bn abi cabdiraxmaan xadiidka la wariyey oo kala wariyey yaziid isagaanay riwaayadiisii tani tahay marka wuxuu yihi zayd su-ila rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam can luqadati adahabi aw lwariqi eeg waa luqadadii waa ma yultaqad waa dahabkii ama fidadii la helayey ayaa la weydiiyey faqaala wuxu uhi icrifii ka ahaa wacifaasaha waa taan soo sharaxnay uma carifaa sanatan eeg waa tan riwaayadii horena waa taa aan lahayn dee bal riwaayaadka kalun baan kuba xambaarana haddaynaan sumadan macnaawow kaba dhigan imika waa tan kolle waa dee dariiqii toossan waaba tan sade marka ugu horeysa imanaysa garo xadhigeeda iyo weelkeeda iyo waxay ku jirto uma carifaa sanatan sana tacriifi fain lam tacrif haddaanad garan maalikahaa weeye waa san dee bal imaka halkan haddii fain lam tucraf aan la garan oo cid garanaysa aan la helin laba idhaahana aad bay wajiba u ahaan lahayde fain lam tacrif ama fa fastanfiqa adigu ninkii saaxibkeedi iyo maaligeedii baad weyday sanadna waa tacriifinaysa fastanfiqa infiqa calaa nafsik waltakun wadiicatan cindaka lakin milkigii maaligii ma wada gu-in haddii la helo haddaan la helin khalaas ruuxanaa yeeshay laakiin taas wartakun ha noqoto wadiicatan wadiica cindaka adiga agtaada ha ku noqoto fain jaa-a hayduu yimaado daalibuha kii doonayay yooman maalin min adahri xataa sanada dabadoodba haba noqotee maalin zamanka kaba mida uu yimaado faaddihaa ilayhi u gudo taas buu idhi bal markaa in ruuxii waa milkiyaya hamilkii ee haddii cidi sheegan weydo waa wixiisii hadduu dhintona waa laga dhaxlayaa laakiin isagoo milkiya hadday cidi sheegato ruuxii lahaa wixii uu siinaya ama bedelkiisii buu siinaya taas baa iyada xadiidka inoogaba sugan sheekuna halkan wuxuu leeyahay haddii muddadii tacriifka dhexdeeda ama intay dhammaato laakiin weli aanu ruuxii milkiin ay cidi timaado ama ruuxii lahaa yimaado oo uu sugo ama dee la gartay inuu saaxibkeedii yahay wixii uu qaadanaya macnaa ziyaadadeediio hadduu neefkii waabuu naaxay neef meelaha lagaga tegay buu ahayo uu naaxay ama se waabu dhalay macaa wixii isagaa iskala weeye n waa milkigiisi laakiin wuxuu leeyahay hadday dhacdo inuu waxa weeyaan ruuxi milkiyo oo wixii uu yeeshay dee bal matalan haddaan cid sheegan isaajiri waa wixiisii laakiin haddii marka dambe cidi ay sheegato oo cid baa sheegatay iyada marka caynkaas ah waxay tahay buu leeyahay ziyaadadii mutasilka ahayd waa qaadanayaaye laakiin intuu milkiyey dabadeed neefkii iyo waxyaalaha wixii uu sii dhalay waa sida imaka halkan mala madhabka shaafici uu yahay wixii uu sii dhalay ma yeelanayo macnaa wuu milkiye oo uu yeeshay wixii isagoo yeeshay dee neefku si uu ahaa uu ku qaadan bal hadduu xayawaan ba ahaa laakiin wixii ziyaade kaba dhashay iyada taasi waa dee intii uu milkiyey dabadeed wixii kuba yimi weeye oo wixiisii bay noqonayaan bal adigu xaasilku waxa weeyaanuun ruuxii hadduu milkiyo shareecadii baa u banaysay laakiin haddii cid sheeganaysaa intaa dabadeed timaado uu ruuxii lahaana inuu yahay ay caddaato wixii waa la siinaya wasalahu can dalat libili faqaala maa laka walaha dacaa fara ka qaad e riwaayaadkana way isu keen fasirayaan kuwii hore markaan aragnay maa laka walaha ayuunbaa rasuulku in macaha xidaauha dachaadan waan soo qaadano halkan horaan kaba soo qaadanaye macnaha waa san riwaayaadkan taamka faraa ka qaad weeyo iska daa faina macaha xidaaha wasiqaaha tarid lmaa wataakulu shajara xataa yajidaha rabuha wasa'alahu ninkii baa weydiiyey can ishaati neefkii adi ahaa ee dee isaguna daalada ahaa faqaala wuxuu uhi khudaa qaad ha ka tegin qaad laftigan khudaana meeli hore inoogumay sugnayne laakiin waan kusoo fasirana on kusoo laqbaynay khudha fainamaa hiya laka aw liakhika aw lidin intaasun bay taase way dayacmaysaa haddaad adigu qaadi weydo ama ruux kale qaadi waayo xayawaanka ama bahlihiibaa helayo way cunayaani qaad ha ka tegin وxdثnي اسحاq بن منصور qال أخبرnا حباd بن هiلال qال xdثnا حماd بن سلمة qال xdثnي يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبدالرحمن حماd بن سلمة maanta labadoodiiba uu ka wada wariyay markii hore way inoo kala socdeen imaka way wada socdaan أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجuلا نiنba سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل saada rabiica teeg markaa yaxya intan ma laha rabiica la dheer rabiica wuxuu siyaadiyey faqadiba xata axmarat wajnataahu waqtasa uu dabagalay oo raad raacay oo alxadiida xadiidkii binaxwi xadiiin raggii ka horreeyeynu soo maray ee xadiidka yaxya iyo rabiico ka wada warinayey xadiidkoodii oo kale ayuu markaa xamaadna uu wariyey isagoo labadoodii weliba kulmiyey zaada waxaan u ziyaadiyey eeg halkan fain jaa hadduu yimaado saaxibuhaa ninkii isagu lahaa uu yimaado facarafa uu garto ine waa la imtixaanaya waxbaa la weydiine xifaasahaa weelkii ama wixii ay kuba jirtay uu garto wacadadahaa tiradeediina uu garto wawika ahaa xadhigeediina afka kaga xidhnaana uu garto fa acdihaa iyaahu si bayino kale rasuulka ilaahay ka doon muu odhan garashadan uu gartay ayuun baaba ah ee inuu ruuxii lahaa yahay ee si buu yihi wailaa haddii iyada aanay taasi dhicin oo saaxiibkeed aanu iman fahiya laka wixii adigaale adow kuu sugnaaday kolley waa halkii aan sheegayno dee shaaficiyad iyo xanafiyad oo kale ayaa waxay dhahan waxay laazimaysaa in hadduu bayino la yimaado ama caddayn keeno sida markhaati oo kale wixiisii inuu yahay ee sheegid uu sheegay oo uu tilmaantii gartay uuni ruux hadduu u maleeyo inuu rur sheegaya waa ku sin karaaye laakiin waajibkuma aha si xadiidkani makaan ahayno siday aimada kale leeyihiin oo de waa maalikiyad iyo xanaabilada oo kale kol hadduu wixii garto waa la siinayaa suu xaafidna yidhaha xadiidkana waa xadiidka saxiixa lamana cilayn karo oo waa xadiidka saxiixa wuxuu keenayaa markaa wixii dee qowlkoodii inaan idhaahno waa ka horeeya ama raajixa oo kol hadduu isagii gartay wixii waa la siinayaa facdiha iya wailaa fahiya laka وxdثnي أbو الظاhر أحمد بن عمر بن سرح قال أخبرnا عبد الله بن وهب قال xdثnي الضحك بن عثمان عن أbي النضر سالم بن أبي أمية عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهلي maanta يزيد mولى المنبعث meeshii u ka baxay بصr بن سعيد oo taaبici weynaa isaga halkiisii kuba sugan wuxuu زayd بن khالد yihi سuئla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم عن اللqdة faqاla cرفha سنة fain lam tuctaraf haddaan la garan oo cidi aanay sheegan facrif cifaasa waa mar labaaduun wixii si loo dabdiyo cifaasa oo ka aha uma kulaha istanfiqha iyo istamtic biha iyo kulaha iyo waa isla wada macno wax kaliya looga wada jeedaa cun fain jaءa saaxibuha haddii saaxibkii lahaa yimaado faaddiha ilayh waa taa dabadeed hadduu ninkii lahaa ada hesho dee wixii sii ama umag dhowe waxadaثanii isxaaq bnu mansuurin قال أخبرنا أبو بكر الحنفي kل عبدالكبير بن عبدالمجيد قال حدثنا الضحاك بن عثمان horaynu saargna بhذا الاسناaد وqال في الحdيث xadيiثkii wuxuu hi الضحاك بن عثمان أبي نضر عن بصر عن زيد عن زaيد waa taa سندku wuxuu ku yihi لakiن maanta الضحاك markii hore waxaa ka warinaya cبداللahi بن وهبina imika أبوبكر الحنفي baa ka warinaya isagu markaa riwaayadan أبوبكر wuxuu ku yihi xadيiثkii fain ictarafa waana xadiidkii macruufkaa fain ucturifat haddii la garto cidi aqoonsatoy garato faadiha ciddii garatay ee tiradii tilmaantii sheegtay si وإلا فاعرف عفاصه ووكاءه وعددها دي اسكنا ملكي وي وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حق وحدثنا أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كيرن هذا حديث كيوري زيد بن خالد هل كاسو إنه دماضي وحديث لباده أبي بن كعب وبابك حديث كل دمان دونه وحولي مركا شعبة سلام بن كيرن بكورنا يا وحولي قال سلام يليه سمعت waxaan maqlay سويد بن غفلة ninka سويد بن غفلة laydhaa baan maqlay oo qaala yidhi kharajtu waa baxay ana aniga iyo wazayd bnu suuxaana ninka zayd ibnu suuxaan la yidhaaho iyo wasalmaan bnu rabiicata ghaazina xaal aan duulayno shahaadadii bay u baxeen way duulayeen zayd ibnu kafale horeynu kitaabka ugu soo aragnay muqadimadiina waan ku soo aragnay in ka dambeysayna waan soo aragnay xaafid muxajar baa wuxuu yidhaha bukhaari xadiidkan buu ku leeyiye meel dikriga waa siduu kaba cabira halkan markuu qabanayay uu yidhaaho kitaabu luqada kitaabkeenana kolley afar xadiis buu lahaayo xadiiin xaggan bukhaarina waa kaa uu ku lahaa dikriga adigu adiga xaggii khawaarijta ahayd waa zakan kusoo maray iyo xadiid isaguna xaggii marka laega xajarul aswadka iyo malaa xadiis cumar buu ahaayo dhunkashadiisiyo taa ahaa iyo xadiidkan anayniya mid dambeeyo intaas buu kitaabkeenan ku leeyahay waana nin weyn oo mukhadrama oo dadkii waktigii rasuulka ilaahay bal waxaabu yidhaha isku da baan ahayn rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh oo markii uu dhintay siddeetankii hijrada iyo meelaha boqol iyo soddomeeyuu ku dhintay idhaahaan rasuulka ilaahay buu markaa leeyahay wax yar buu igaba weynaa laakiin may dhicin inuu rasuulka ilaahay arkay kolley seke waa bixiyey oo waktigii rasuulka nin weyn buu ahaa nin weyn buu ahaa waxaanu yimi rasuulkii madiine soo gaadhay markii rasuulka ilaahay aaskiisii laga soo dareeray waa adugu kolley asaf iyo tiraayo weyn oo dee waa soo hijrooday markii aaskii un laga soo dareeray ayuu madiina soo gaadhay markaa sawayd ibnu kafala walkaa weeye amaa zayd ibnu suuxaankani isaguna waa nin barhkood kutubtan saxaabada dhigta ay ku sheegeen laakiin isna waa taabici weynuun kutubtan lixda ana wax riwaayuu ku leeyahy ma jirtee dikrigan buu halkan bukhaari iyo dee waa ku leeyahay muslim iyo waa hadalqaad waa xusid isagoo xadiidka riwaayadiisa ma laha zayd ibnu suxaan oo malaha dagaalkii jamal ayaa maca caliy bni abi aalibin laba dilay waana nin culimadii cubaada ahayd kaba mid ahaa zayd ibnu suxaan kale nin kaleo sasacat ibnu suxaan la yidhahno walaalo weeye ama salmaan ibnu rabiica isagoo saxaabi weeye salmaan ulkhayl la odhanayey malaha khibrada iyo aqoontii uu lahaa fardaha ayaa salmaan ulkhayl loo yidhi kufana qaadi buu kaba noqday waktigii cusmaanna xafidaya irminiyan halkaa inuu jihaad uba tegay adigu futuuxaadkii dhulkaas ahaa ayuu kuba dhintay isaguna dikrigan iyabuu inoo leeyahay ayuu kuba dhintay waa saxaabi isagu haddaba wuxuu leeyahay waan wada soconay waxaanay ahaayeen waa futuuxaadkii ciraaq iyo wixii ka shisheeye weeye fawajadtu waxaan helay sawdan shaabuug baan helay faakadtu shaabuuggii baan qaatay faqaala lii zayd iyo salmaan baa waxay ugu yidhaaheen dachu war iska da ha qaadani ha qaadna iska da faqultu waxaa ihi laa may buu ihi macnaa laa dachu weye anigu kama tegayo walaakinii ucarifuhu waan qaadi waana sheeg sheegi oo meelahaasaan ka yabooyin oon ka sheeg sheegi fain jaa saaxibu ninkii laha hadduu yimaado dee fa uwadihi ilayhi weye waan siin doonaa wailaa istamtactu bi haddii kale waan iska haysanoo waan iskaga intifaaci kolley malaa dee waa cilmigu maqlaye wuxuu leeyahay anigu waan sheeg sheegi waan tacriifin haddii cid sheegan isa arka waan siin haddii kalena anaa iskaga istimtaaci qaala wuxuu yihi suwayd baa odhanaya fa abaytu waan diiday calayhima iyagu tii bay ku adkaysteen markaa arrinkii baan ku diiday anigu falamaa rajacnaa markaan soo noqonay min khazaatina duulimaadka iyagii aan kaba soo noqonay ayaa qudiya lii waxa lay qadaray أني xajajtu inaan soo xajay inaan xajay baa lay qadaray faataytu madinata madiinaan imi oo dee ama dariiqoodii bay ahayd markaa uu xajayey ama san dee ilaa maantaba jirta dadku marka ay soo xajaan haddana madiine way ziyaartaan ama ha ku horeyn ama ha kuba badnaadeen khaasatan dadka afaaqiyiinta ee dhulsha kaba imanayaana dee fursay u tahay walow aanay isku xidhnayn madiine ziyaaradeeda iyo xajku aanay isku xidhnayn iskuma xidhnaa laakiin ninkii meel shisho kaga imanayay ilaahuna ogaa inuu soo noqon doono iyo in kale ama safar kale uu suurto geli karo uu masjidkii rasuulka ilaahayna kusoo siyaarto rasuulka ilaahayna kuma salaamo inay u suurto keliya in kale u ogaa dee fursay u tahay inay waktigaa xajkii ay ka wada faa'iidaystaan taas weeye walow dee riwaayaad ay jiraan oo sabe matalan xajki iyo ziyaarada israaciya riwaayaadkaasi kolley walaa wax saas oo ka ansaxay ma jirte see muhimku iskuma xidhne dadkii bay laakiin dee furso dadkii meel shirkaba imanaya ayay u tahay inay soo noqonayaan kalan war looma hayo saasay deeta noqotay ilaa waktigaa hore inay dadku dee bilmatalan israaciyaanba dee xajkii iyo ziyaaradoodii adigu markaa madiinuu falaqitu ubaya bna kacbin baan la kulmay faakbartu waxaan ugu warramay bishacni sawdi wa baqawlima shaabuuggii aan helay iyo labadaa nin ee saaxiibadayda ahaa hadalkoodii baan u sheegay faqaala wuxuu yihi ubayi baa odhanaya inii wajadtu waxaan helay suratan kiish fiiha mi-atu diinaar waa lacag badan boqol diinaar ay ku jiraan oo boqol diinaar waxa weeyaan kiish ay ku jiraan toban halaad bay waktigaa kollay kuma dhawaayay ama dee waxweyn bay goynayeen ba dee oo marka maktii boqolka halaad ahayd kun diinaar lagaba dhigo kolley waa lacag weyn buu ahaa walow dee kolkol intaa inka yar uu goynayay boqol diinaar calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calay wasalam waqtigii rasuulka ilaahay faataytu biha waxaan ula imi waa suradii rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay carifaa tacriifii xawlan sanad waxaan bal meelaha ka sheeg sheeg lacagta aada heshay dahabka aada heshay qaala wuxu uhi facaraftuha waan tacriifiye waan sheeg sheegoon yaboohiyo falam ajid ma yacrifa maan helin cid garataba cid sheegata uma ataytu waan imi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh faqaala carifaa xawlan sanad kale oo sanad labaad facaraftuha falam ajid ma yacrifa uma ataytu faqaala carifaa xawlan waa sanad saddexaad facaraftuha falam ajid ma yacrifa faqala wuxu uhi ixfid xafid cadadaha tiradeed iyo wiicaha weelkeed iyo wayka ah fain jaa saaxibu haddii ninkii laha yimaado ay faagdiha ilayh wailaa fastamtic biha iskaga istimtaax fastamtactu biha de waan iska qaatay oo waan isku istimtaacay buuri falaqiitu bacda dalika bimaka laqiitu waxa hadalkan le waa shucba shucba shucbana wuxuu xadiidka ka warinayaa salaamatu bukail sida aan soo maray riwaayada tan ka dambaysa ay noo caddayn doonta macnuu markaa waa maxay xadiidkii salamat bukail baan ka maqlay waxaana xadiidkii ku sugnayd saddex subood tacriifkii inuu gaadhayo falaqiitu waan la kulmay hu salamaan la kulmay bacda dalika intii aan xadiidka ka maqlay dabadeed waa sanado dabadood bay ahayd ayaan bimakata maka kula kulmay faqaala wuxuu yihi salamat bnu kuhayl malaa waa shakiyey waxbuu kala iloobay la adri ma garanayo bihalaaثati axwaalin aw xawlin waaxidin inay saddex sanadood ahayd iyo inay xawl sanad keliya ahayd anuu ma garanayo bu ihi markaa qaa'ilku waa shuc baan idhi ninkan laa adri yidhina waa sheekhiisii salamat bnu kahil riwaayadan baa inoo caddayn soobatan وxadثnي cبدالرحمن بن بشhr العبدي qال xadثna بهز qال xadثna شعبة qال أخبرnيi سلمة بن كhayl aw amase أخبر wuxuu u waramay alqومa dad meesha joogay وأna فيهm oo keligay iimu waramayne dee dad meesha joogay buu u wada waramayo nana ka mid ahaa qaala wuxuu ihi salama samictu suwayd bna khafalata qaala kharajtu maca zayd bni suuxaana wa salmaana bni rabiicata fawajadtu waxaan helay sawdan ul baan shaabuug baan helay waqtasa alxadiida bimili bahsi xadiidkan uu shucbo kaba wariyey xadiidkii ninkii hore kaba warinayay shucba waa gundar eh kii oo kale halkii buu daba maray weeyaan oo raad guray un xadiidkii oo kale ilaa qawli laga soo gaadhaya fastamtactu biha markaa waa tan qaala shucbatu shucba wuxuu yihi fasamictuhu salamaan maqlay bacda cashri siniin eeg waa toban sanadood dabadood yaquulu isagoo leh carifa caaman waaxidan isagoo rasuulka sanad keliya halkii saddexda sanadood sanaduu yidhi bal weli hadal baa inoo yar dambeeya horta nuwadna dariiqan ama duruqdan waa saaniiduna xadaثana qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثana jariir can ilacmashi xa وxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana wakiicun xa وxadaثna بن نmayri qala xadaثna abi جamيعا can سfyaan xa waa cabdالlahi بn نmayr ibn نmayrka hore waa mحamed ee aabihii baa cabdالlahi بn نmayra markaa jamيicana wuxuu leeyahy waa wakiic iyo isaga ayuu israacinayaa wakiic بn jaraax iyo cabdالlahi بn نmayr baa labadoodu waxay ka wada wariyeen sufyaan thawri marka waxaan aysanaa laba ninoo simano waa acmash iyo sufyaan ama labadan kale wakiic oo kale isagu dee jariir unbuu la sinaanaya dee marka xagga kale markaynu eegno xagga siadka tiradiise cabdاللahi بن نmayr iyo wakiiع baa sufyaan ka wada wariyeen وxadaثnي محamed بن xatim qaala xadaثna cabdاللahi بن jaعفarin الraqiyo qaala xadaثna cubaydالlahi yعni بn cmri isaguna waa reer raqo ayun bu ahaa waana raggaan soo aragnay can zayd بn abi unaysata xa marka bal iminkana zayd aan ku joogsano acmash sufyaan iyo zayd saddexda aan haysano وxadaثnي cabdiلرaحman بn bشhr qaala xadaثna bahsu qaala xadaثna xamaad بn slmta waa nin afraad kul haaulaaءi afartaas waa xamaad iyo zayd iyo marka la eego sufyaan iyo acmash riwaayadii shucbana waa ti ay noo soo horeysay raggaas oo dhami can salamata bni kuhayni bi hada isnaadi isnaadkii shucbana eeg ee noo horeeyey ayay kaga wariyeen salama xadiidka naxو xadiiثi shucbata lafdigooduna xadiidkii shucba ayunbuu la mid ahaa wa fii xadiiثihim jamiica afartoodaba xadiidkooda waxaa ku sugnaa alaaثata axwaalin eg saddex sunood baa intaba ku sugnayd si riwaayada shucba de bal markaa horena ha ku sugnaata marka dambena kale ilowgaasi ama shakigaasaa yimaadeen ilaa xamaad bna slma xamaad ibnu salama mooye faina fii xadiiثihi aameyni waa xifdigii ilaahay raggan siiyey bal raggaas oo dhan bay xafideen mid kasta laftigiisii bay xafideen waa ka faina fii xadiiثihi caamayn aw alaaثata xamaad ibnu salama waxaa ku sugnaa laba sunood ama saddex baan tacriifinay wa fii xadiiثi sufyaan wazayd ibn abi unaysata waxamaad ibn salama gaar ahaana saddexdoodan acmash baa markaa harhaya waxaa ku sugnaa fain jaa axadun axad hadduu yimaado yukhbiruka ku warramaya bicadadiha tiradeed iyo wicaayaha weelkeed iyo wikaayaha xarigeeda facdiha iyahu dee run buu sheegayaa markaasi wazaada sufyaanu fii riwaayati wakiicin riwaaye cabdillahi ibnu numayr iyo wakiic bay wada sufyaan ayaynu soo wada aragnay marka riwaayadii cabdillahi ibnu numayr maaha riwaayada wakiic sufyaan wuxuu ziyaadiyey wailaa fahiya ka sabiili malik haddii aanad helin weeye fahiya waa wixii aada heshay ka sabiili malika xoolahaaga dariiqiisii oo kaleeto xoolahaaga kalun bay laba mid tahay wa fii riwaayati ibni numayr ama ibnu numayr riwaayadiisa wa ilaa halkan fahiya ka sabiili malika wakiic riwaayadiisu ay tahay fastamtic bihaa iska qaado iskaga intifaac baabku waa inoo dhammaaday kolleyna xadiidka waxaa inoo soo kordhay uun riwaayadan inuu rasuulki ilaahay ku celceliyey saddex sunood ku celceliyey marka riwaayadii hore ee xadiidkii dee bad ay duruqdiisu badnaydna sanad keliyay ahaydba horta culimadna waxay ku ijmaacsan yahin ma ku itifaaqsan yahin allahuma hadal cumar lagaba soo noqliy oo la arkay inaanu kaba sugnayn mooyaane sanad wax ka badani inaanay waajib ahayn sanad unbaa tacriifkeedu waajib yahay ee wax ka badani horta iyada tahay inaanu waajib ahayn taas culimadu way isku isku waafaqsan yihiinba cid shardiday in saddex sunood la tacriifiyana culimada hadal cumar laga soo naqliyo isaguna dhowr qowl laba waa maaha mid keliya uun la arkana inaanu kaba sugnayn mooye maba jirto ama labada xadiis sia laisuu geynayo horta tacriifki waa waajibka waxaan leenahay waa intaasun laba dariiqay mareen midaan nidhaahno riwaayadan waa tan shakigu soo galay shaki ziyaadana way jirtaa riwaayadii kale ay la dheer tahay ee shakigiina waan iska tuuraynaa shagin ziyaadadana tan ku suganna ee riwaayada axaadiista kale wixii nooguma sugnaaye sanada ahayd kol hadday khilaafsan tahay ziyaado shaadaan kaba dhiganaayo iyadina markaa waan ka tegayna intaa laba idhaah iyo may e laba xaalay kala ahaayeene ziya tacriifka horta sanadu waa wixii laga maarmaanka ahaa waana intii ruuxa looga baahnaa ee asal ahaan aan ka yarayn karahayn tan kalena waxay kuma xambaaran tahay ubay ibnu kacb waa cala alwaraci wa ziyaadati alfadiila un waa ruuxii bal wixii inaanu kuba degdegin waaba intaasoo ruuxii lahaa soo baxo marka waa xalaal miirad iyo ziyaado fadiilo unbay kuba xambaaran tahay laakiin aslu lwujuub muxuu yahay ama aslu lwaajib waa aliktifaa bisana sanadii intaas waana dee ijmaacood iyo itifaaqood bal tan kale inagoon shuduud kaba dhigin haddii riwaayadaa hore shucbo shaki soo galayna tan xamaadna caameyni aw salaata ay ku sugantay kollay sanadii way ka baantay dee qolooyinka kale la wadaagsayna saddex sanadood ay sheegeen bal waxaan leenahay waa fadiilo ziyaada iyo warac iyo ruuxi on kuba degdegin waa tani waa calaa sabiili istixbaab ee wujuubku muxuu noqonayaa intaas sanada ayuu noqonaya wallahu subxana wa tacala aclam